mihii naaskaa nugay wuxuu ahaanayaa ibnan wiil ayuu ahaanayaa lizawji zawjkaa haweenayda caaneeyey wiil buu u noqonayaa oo fa yaxrumu xaaraana calayhi cala azawji korkiisa waxaa ka xaaraan alradiicu hadduu gabadh yahay oo kale maalan iyo wa furuucuhu furuucdiisa faqad oo keli ah tanna waxaa weeyaan haddii haweenaydii maalan ay caana leedahay oo ninbaa qabo uur bayba leedahay waxaa weeyaan ilmaha markaa nuugay ninkii qoftan dumara caanayey ee qabay waxaa weeyaan aabba ayuu u noqday aabba ayuu u noqday waxaa u daliila xadiidkii aflax akha abuqucays waa ki u yimi caaisho isagoo istiidaan weydiisanaya yastaadinu calayha waana adeerkeed wa huwa cammuha min aradaaca adeerkeed weeye xagga nuugmada adeerka ugu ah weye markii xijaabku aayaadka xijaabku ay soo degeen bay ahayd markaasay u diiday inuu u soo galo rasuulku markuu yimi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu waxay u sheegtay waxay samaysay markaasuu wuxuu yidhi ogolow waa adeerkaayo waa tii dooda kicisay caisha oo rasuulka ilaahdo aniga qof dumar ay nuujisay maaratay dee anugu nin nin maaratay shabeeb kuma laha yaa marka macnaha waxaa weeye dee haweenaydaa ay nuugtay ninkii qabay ee caaneeyey bay ninka walaal ahaayeen ninka walaal ahaayeen marka halkaa muxuu noqday dee adeer buu noqday adeer buu noqday oo dee ninkii haweenaydan qabay ee caaneeyey mar haddii aad naaskeedii nuugtay qoftaa dumar ah wuxuu noqonayaa markaa ninkaa wixii walaalkiisa ahaa oo kale maalan dee can buu noqday adeer buu noqday xukunkii saas baa markaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku cadiyey markaa faqad halka uu kaa leeyahay ina taxriimka u gudbi maayo qofkan radiicee naaska nuugay usuushiisa u gudbi maayo iyo xawaashidiisa oo markaa tii caanaha caanaha naaska caanaha lahayd ee la nuugay maaragtay xawaashidii dee waa inuu guursado xaq buu leeyahy maalan aabbaheed oo kale iyo kan ilmahan wax nuugay walaalaheed iyo waxaasoo dhan xaaraan kama aha waayahay wasaara azawju abaahu wasaara wuxuu ahaaday azawju zawjkii ninkii maxaan ku dhahay haweenayda caaneeyey wuxuu ahaaday abaahu aabbihiis ayuu ahaaday qofkaa naaska nuugay oo dee caanaankii sababay weeye markaa waa un aabba un booskiibuu noqday fayaxrumu waxaa xaaraana calaa aradiici radiicii wax nuugay waxaa ka xaaraana huwa ninkaa isaga ah zawjka ayaa ka xaaraana iyo wa usuuluhu iyo wa furuucuhu ninkaa usuushiisa aabbihii iyo wixii la maalmaala iyo hooyadii iyo iyo wa furuucuhu furuucdiisa iyo wixii ku tarmay wa ikhwatuhu walaalihiisii ayaa ka xaaraana wa akhawaatuhu maarata gabdhihii walaalihiisa ayaa ka xaaraana wataa macnaheedu waxaa weeyaan ninkii qofkan dumaraa caaneeyey ilmahan naaska shaqay ninkii aabbuu u noqday isaga kii la walaalka ahana muxuu noqonayaa yaa adeer buu noqday waayahay isaga aabbihii muxuu noqonayaa awowdhadii isaga hooyadii maxay u noqonaysaa ayeeyo saa ku wad ilmuhuu dhalay muxuu noqonayaa walaalkiidii waka isaga islaantii walaashiis ahayd gabadhi walaashiis ahayd maxay u noqonaysaa eedu halkaa un ka wada fayaxrumu الnikaaxu wayaxilu الnadaru marka waxyaabaha xaaraanta buu sheegayaadoo fayaxrumu xaaraana annikaaxu guurkii ayaa xaaraana oo xaaraan ka noqonaysa oo qofkan yani ilmaha kan maaragtay naaska lagu duway waxaa weeyaan hadduu nina ahaa wixii markaa qaraabanimada hardaaca ku soo dhowaaday ma guursan karayo oo qofkaa dumare ee uu naaskeedii nuugay walaasheed ma guursan karo dee waxay u noqotay habaryar bay u noqotay macnahaasoo kale weeye wayaxillu waxaa bannaan annadaru daymadii ayaa bannaan waalkhalwatu gooni noqosho lala gooni noqdo ayaa bannaan kannasabi sidii dhalashadii oo kale duuna saa'iri axkaamihi axkaamtiisii kale mada wadalika almiiraath waa dhaxalkii iyo wanafaqati nafaqati oo wuxuu leeyahay waxyaabaha xaaraanti waxa weeyaan nadarka guurka ayaa xaaraana laakiin nadarkii qofkii dumar ahayd ee ninkaas ilmaha naaska nuugay ee ku soo dhowaaday qaraabanimadaa nodaacda ku soo dhowaaday qofka dumar wuu eegi karaa wuu khalwa ahaan buu la gaarnoon karaa waa la safri karaa qofka dumara nafteeda nuujisay iyo habaryarte walaasheed iyo wix noocaasa sida nasabka oo kale laakiin axkaamtii kale ka ratimaysay nasabka iyo dhaashada ka ratimaysay ka ratimi mayso oo maxaa kamid a dhaxalkii oo kale isma dhaxlayaan oo ma odhanaysa islaantani waa hooyadii xagga radaacadae waa ta dhimatae xisaabtii ay ka dhimatay waxa weye aan lay fiiriyo waxaan ku leeahay ma jirto nafaqadii qofkii dumareedii nuujisay ee nafaqo waajibaho oo lagu leeyahy oo laleeyahay soo nafaqee islaantii ku nuujisay baa halkan maaragtay dhili kaa sugayseen taasina ma jirto bilahi tawgeysashada ayaa la yidhahdaa dhibaabaha geysto ayaa la yidhaahdaa oo ama qoon ha ahaato ama dil iyo qofkii nafta laga jara ha ahaato qofkaas sixir ha lagu dilo wax mustaqaloo culus ha lagu dilo wax afle ha lagu dilo waxaasoo dhan waxaa weeye jinaayaad unbaa la isku odhanaya oo jinaayaadka waxay yidhahdaan saddex bay u qaybiyaan oo waxay yidhahdaan aljinaaya cala anafs oo dilkii ah iyo aljinaaya calaa maa duuna annafs wixii loo geystay wax naf ka sokeeya dilkeed oo dhaawac iyo qooma iyo gacangoyn iyo wixii noocaas iyo mid labada dhinac ka wadato oo xagna nafgoynteedu eeg xagna maaragtay ka yar duwan oo wixii janiinka ahaa oo qofkii iurka ku jiray oo maaragtay janiinka ahaa oo isaguna qudhiisu axkaam yeelanaya aduu inahaas ay u kala saaraan wuxuu leeyahay musanifku yajibu alqisaasu calaa man qatala insaanan camdan maxdan cudwaanan yajibu alqisaasu qisaas ayaa waajibaysa calaa man mid korkii ayay qisaas ku waajibaysaa qatala dilay insaanan qof dilay camdan ay qatlan camdan dil u kasa dilay kaasoo maxdan badhaxla oo wax maaragtay khatay aanu ku dheehnayn kaasoo cudwaanan collaytan yani ku saabsan collaytan u dilay laakiin laa yajibu waajibi maayo wuhi qisaaskii qisaasti calaa sabiyin ilmo yar ku waajibi maayo oo ilmo yar hadduu wax dilo loo dili maayo wamajnuunin wacalaa majnuunin mid waalanna waxa weeye qisaasta ku waajibi maysa muطlaqan ay wujuuban muطlaqan wujuub aan la kala qaadaynin oo markaa ha ahaado yani maaragtay labadaa qof ee kawaan iyo ilmaha yar ama muslim ha ahaadeen ama ilmo yaroo gaala ha ahaadeen la kala qaadi maayo qisaasta waxaa la yidhaahdo asalkeedu luq ahaan meel qasi baa laga keenay oo tatabuca ayaa la yidhahdaa fartadda calaa aahaarimaa qasosa laakiin isilaaxa waxay yidhahaan qisaas waxaa looga jeedaa an yufcala biljaani maa facala qofkan wax geystay ee dhibaabaha geystay in loo geysta wuxuu sameeyey ayaa la yidhaahdaa qisaas aqasa alamiiru fulaanan min fulaanin ida iktusa minhu lahu hebel hebel buu u qisaasay macnaha waxa weeyaan wuxuu u geystay wuu u geystay oo wuu dhaawacay isagiina dhaawacii baa dee looga gooy wuu dilay isagiina waa loo dilay taas baa qisaas la yidhaahdaa oo sharciguna aad buu ilaaliyo qofku marka hore inuu dhibaato geysto oo qof muslima uu dilo oo naf marka aan loo ogolayn dilkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xarim walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq waa kaala yidhi subxaanahu wa tacaala ina dimaa'akum وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وكي رسول الله وضلك المسلمين كان ليقودا دحوذ إلى وكحرمي مالك إني كدعان أو كرقاطين إلى دحوذ حرام وكدقي تعدي حقه وحك الشيك إيو عيبين إيو كهذلك وفك مارك لقاها الله أرمى رسول الله سبحانه وتعالى وعرنا بل رسولكم حديث الشيخي haddii dadka samada samada cidda ku nool iyo dhulka ku nool ishtarakuu fii dami lmu'min qof mu'mina dhiiggiisa ay ku tashadaan laakabahum allahu fi الnaar alla subxaana wa tacala naarta ayuu ku shubaya xadiidka tirmidi baa wariye waa xadiis saxiixa yacni khatarta qofka muslimka dhiiggiisuu leeyahay waxaa laga yaaba dad badan inay u sahlan tahay dilka qofka muslimka ah markay caynkaa tahay oo alla subxaanahu watacaala uu xarrimay qisaas buu waajibiyey oo qisaastu dilkoo keliya ma aha ee wixii qofku qof u geysto in looga qisaaso looga jaro ayaa sharciga ah iyadoo kitaabku uu sheegi doono meelaha ay qisaastu ku iman karto iyo meelahaanay ku iman karayn والجروح قصاص والجروح قصاص وكان الله سبحانه وتعالى الجروح دوا قومه قصاص وكسوكا يا حديث كأنس أو قوالي لون شري مارك أخت ربيع مركا قف وحيا ليس رسولك الله صوت وضي فأمر بقصاص بأمره مركا فقالت أم الربيع أن يقتص من فلان من إبلاي يا مارك القصاص يا أتي كل أرنيسي رسولك مركا على هذا dadka qaar baa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaartaan ilaahay markaa uu dhaartooda aqbala oo beri yeela qoladina waa tay cafiyeenba marka waxa weeye halkan wuxuu tilmaamayaa qisaasta marka waxaa laysu qisaasayaa shuruud bay yeelanaysa oo shuruuddaas waxaa ka mid ah horta dilku inuu camdi yahay qofkii qof wuxu geystay ee ama dilay ama dhaawacay marka loo qisaasayo oo looga jarayo horta waa inuu ka wixii u sameeyey oo cahdigii rasuulka nin baa loo keenay rasuulka markaasuu ninkii qofkuu dilay ciddii xilkeeda lahayd buu farta ka saaray markaa ninkii wuxuuhi yaa rasuul allahi wallaahi maa aradtu qatlahu allaan ku dhaartee ninkaa dilkiisa maanan doonayn marka arrintuu rasuulku eegay oo ay muuqatay inaanu dee ninkaan ninkan u kasoo dilin ee khata ay ka ahayd rasuulku markaa wuu ka daayey maarata in la dilo oo wix kala biye iyo mag iyo xasan loo guuray waxaa kaloo shuruudda ka mida qofkan inuu yahay mukallaf waa inuu yahay mukallaf mukallaf waxaa loo jeedaa qof baaliq ah qaangaad waa inuu yahay qofka wax dilay waa inuu qof yahay caaqil ah oo aan waallayn oo rasuulku wuxuu yihi rufica alqalamu can alaaa saddex qalimka ayaa laga kor yeelay takliifka can isabiyi xataa yabluq ilmi yaraa ilaa u qaangaadho وعن النائم حتى يستيقظ كهردا إله توصو وعن المجنون حتى يفيق كي والله إله ميرابه مركا هو يقف كي وإنه مير قباء والله كوحد لي وادي قف وإنه وحد له لقصاص ما يمق يحلو قوريا إيه وإنه الميران وإن المير دو وحد له عمد ما الماء يدل كيس وحي فقال سوق لافسيين وأظن إن كان مركا والله laakiin waalidan isagu khamri u cabay iyo wuxuu isagu la yimaaytay bal xaalkiisu muxuu noqonayaa waa la isku hayataa ma la qisaastaya mise la qisaasi maayo shaaficiyada rag ka mida iyo ibn xasm daahir iyo riwaaya can axmed iyo waxay leeyihiin la qisaasi maayo oo laa taqra ya ayuha aladiina aamanu laa taqrabu الsalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun salaadda ha u dhowaanina maaragtay markaad sakaraansantihiin oo aayaddaas maraaxishii lagu xarrimay qabriga ayay ka mid ahayd oo waxay leeyiin alla wuxuu caddeeyey qofkan sakraansani inaanu garanayn wuxuu ku hadlayo oo qofka marka ilaahay ka warramay inaanu garanayn wuxuu ku hadlayo dee waxa weeyaan laazim kuma aha marka in xukun la saaro waa lagula doodo waxaa la yidhi mar haddii qof mukallaf u ahaa waa waa lagula hadlay aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaara iyagu waa ka mid kuwa sakraanta naftoodu aayadda waa lagula khitaabaya marka hawshan isagaa la yimi mar haddii lala khitaabay waa mukallaf wuxuu la yimina waa mas-uul buu ka yahay waxay daliishadeen qisadii xamda ibn cabdilmuطalib markii uu awrkii boqona gooyey tuludii isagoo khamraysan oo rasuulku ku canaantay maxaa saa u yeeshay maa antum ilaa cabiidu aabaa'i cabiidu abi addoommihii aabbaay un baa tiin buuri markaa u arkay rasuulku inuu sakraansan yahay waana iskaga tegey ibnu xasan adaahir marka wuxuu leeyahay waxaa meeshaa muuqanaysa qofkii israansanayn waxba loo qabanaynin waxaa lagula doodoo la yidhi ninkani markanuu israansanaa khamriguba xaaraan ma ahayn oo mutacadide markaa maaha nin xadgudbay maaha mar haddii khamrigu xaaraan u ka ahayn waxay yidhaahdeen qofkan caqligiisa mar hadduu zuulay ashbaha kalmajnuun nin waalan buu shabahayaa alqiyaas maca alfaariq bay yidhahdeen waayo majnuunku waxaa weeyaan wax isagu uu ku leeyahay saamayn uu ku leeyahay arrinta tan ma jira waali aggi xagga ilaahay ka timi weye waa ku dhacay qofka laga hadlaya laakiin ninkani isagaa caqligiisii zuuliyey qiyaas maca alfaariqa markaa jiro laguma qiyaas qaadan karo qofkii waa laa waxay yidhaahdeen waxaa loo qiyaasanayaa alaa calaa alaaqi sakraan ninkii sakraansanaa furiinkiisii inaanay dhacaynin waa lala niqaasho waxay lagiinsa leyi maaye waa dhacayaababa la leeyihi waa dhacayaabay ragga qaarkood leeyihin ama haddaynu idhaahno dhicba maayo markuu sakraansanyahay dalqadiisu faariq baa u dhexeeyo lafdiga uu ku hadlay iyo falka u geystay baa faariq kala leh oo lafdiga waa la ilqayn karaa waa la iska dayn karaa laakiin dhibka uu geysto dilka ah wax sahlan maaha wax la dhaafi kara maaha doodu aad bay u badan tahay masalaaday ku doodeen fuqahaada dhexdooda waxyaabaha waxaa ka mid ay yidhaahdeen ninkan sakraansanay hadduu ridoobo oo uu diinta ka baxo ictibaar male riddadiisu kana waa min baabi awla ninkii sakraansanaa hadduu halkan maanta wuxuu doono ku hadlo dee markaa waxaa la leeyahay wax ka soo qaad ma leh khamri baa cabbi oo hadda riddo murtad la odhan maayo diintii u ka baxay aduu hadalku aad buu fara badan yahay fuqahada dhexdooda ibnu cusaymiin sharxumubtaca wuxuu leeyahay qisaas ma yeelanayo ilaa idaa habata annahu sakara liyajniya inuu ninkani khamriga cabbo u yidhahda anigu hadhow taftihankiis bal igu qabsan maan baalka u sharaabo saan hebel uga takhalluso ayaa barnaamijku hadduu caynkaa yahay loo dayn maayo waayo dee cibradu waa niyada haddii arrintaa la hela oo ficilkuu la yimina waxa weeye waa la qisaasaya haddii laga rida qisaaskana waxaa furmaya buu yidhi baabu shar waalcudwaan oo nin waliba dee ninku rabo ka takhallusayaadoo intuu xoogaa khamraha ku dhufto ayuunbuu odhanaya ka takhallusaya marka haddii arrintaas sugnaato waa dil isaga oo hadal ma laha shuruudda waxaa ka mid a qofkan wax dilay marka la qisaasayo ka wax dilay inaanu asal u ahayn ka uu dilay oo meesha waxaa ka baxaya haddii aabba ilmihiisa dilo loo qisaasi maayo oo loo dili maayo laa yuqaadu alwaalidu lilwalad yacani waalidka ama aabbaha ama hooyo kay doonaba ha ahaadee qofkii waalidka ahaa ilmihiisa looma dilo oo dee isagaaba sababtiisa adduunkan uu ku yimi marka isaguna sabab u noqon maayo inuu adduunka laga waayo waxaa kaloo shuruudda ka mida waxaanuu ku dilay inay yihiin wax aalaaba loo dhinto qalabku adeegsaday wax loo dhintay inay yihiin baa iyana shuruuddii ka mid a waxaa kaleoo shuruudda laga eegaa qofka la dilay naftiisa isagana shuruud baa loo eegayaa si loo qisaaso kii dilay waxaa ka mid a inaanu qofkan la dilay macsuumu demi wa inaanu ahayn qof macsuumu demi oo dhiiggiisu ilaashan yahay oo ama islaamnimo ku ilaashan yahay oo muslim ah ama ammaan uu ku ilaashan yahay oo dee uu yahay qof maaragtay dimi ah umirtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila allah waa kii xadiidku ahaa waxaa kaloo iyana shuruudda ka mid a mukaafa'atu almajni calayhi liljaani kan la dilay iyo ka wax dilay waa inay isu dhigmaan waa inay isu dhigmaan marka afar wej baa laga eegaa mukaafa'ada waxaana ictibaar bay yeelanayaan waxaana ictibaar ma laha xagga caadka waa laga waa inay isaga dhigmaan xagga diinta waa inay isaga dhigmaan xagga xorriyadda waa inay isaga dhigmaan xagga jinsiga laboodi iyo dhadig waa inay isaga dhigmaan afartaas bay sheegaan xagga cadadka ictibaar ma laha oo macnaha waxaa laga wadaa fuqahada qaar bay leeyihin qofki unba qof loo dili karaa laakiin majmuuco qof looma dili karo sidaa raajix waxaa weeye haddii majmuuco laba ama shan ama toban qof wada dilaan nabarkaa u dhintayna ay wada geysteen nabarkaa u dhintayna ay wada geysteen oo la odhan karo nabarkaa ku wada dhacay dee toban kuwa rasaasta waa ku wada fureen oo rasaastii tobankaba waa ku wada taallaa jidhkii ninkaas waxaa weeye tobanka waa la dilaya oo tobanka xabadee nin waliba ku dhuftay ninka kan waa suuragal inuu dhinto waa la dilaya oo waxba la eegi maayo badnaansho yaraasho sida raajixa waxaa kale oo isagu muctabar ah xagga diinka oo haddii kan la dilay gaal uu yahay kii muslimkaa loo dili maayo oo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yuqtalu muslimun bikaafirin qof muslima gaal looma dilo waayo alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh islaamkaa sarreeya markaa gaalki hadduu doono dimiba ha ahaado oo kii shareecadu aanay dilaynba ha ahaadeen markaa wax kale meesha ka waajibeen sida raajixa waxa weeye dimigii loo dili maayo qofkii muslimka ahaa xarbigana warkiisaba reebka xagga xorriyadu iyadu ictibaar bay leedahay oo addoonkii xortii loo dili maayo oo qof xoriya hadduu qof addoona dilo loo dili maayo iyana adilay leedahay xagga jinsiguna isaguna waxaa weeye ictibaar male sida raajixa ah oo haweenaydiiyo ninkii waa la isu dilaya oo ninkii hadduu qof dumara dilo waa la dilaya saasaa ibnulmundir waa ijmaac buu leeyahay ajmacu cala alqisaasi bayna almar'ati waalrajul haddii dilkaasi camdi uu yahay waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan baa caynkaas laakiin isagu ijmaac buu soo naqlinaya weliba waxay leeyihiin waxay isku khilaafeen adigu wixii nafka sokeeya qoomihii bay isku khilaafeen ma loo qisaasay mise loo qisaas maayo saas saxiixa qoomahana waa la isu qisaasay saasaa raajixa marka waxa weeyaan taasina waxay ka mid tahay meelaha markaa dhanka laga eegayo shuruuda ayay ka mid tahay waayo wuxuu leeyahy markaa musanifku raximah اllahu tacaala laakiin e laa yajibu calaa sabiyi wamajnub walaa calaa muslimin walaa yajibu qisaaskii waajib ma aha calaa muslimin qof muslima qisaastii waajib kuma aha biqatli kaafirin gaal dilkii uu dilay yani maaragta loo qisaaso oo macnuhu waxa weeye haddii qofkii qof muslimkii gaal uu dilo loo dili maayo laa yuqtalu muslimun bikaafirin walaa calaa xorin mid yani waajib kumaa qisaastii biqatli cabdin addoon dilitaan uu dilo yani maaragta loo qisaas maayo oo xortii hadduu qof addoona dilo isaguna waxa weeyaan loo qisaasi maayo mukaafa'adii baa meesha ka maqan walaa calaa dimmiyin walaa yajibu qisaaskii waajibi maayo calaa dimmiyin qof dimi ah waa qofkii ahlu kitaabka ahaa ama dee qofkii maarata gaalka ahaa laga qaadayay jizyada kaana la dili maayo biqatli murtadin mid ridoobay dilkii uu dilay loo dili maayo maalan ninkii waa nin gaal ah laakiin muslimkuu la nool yahay jizyadana waa laga qaadaa oo waa nin degaan ah waddanka ummaddi u dhex degan yahay muslimka ahayd waa macsuum dhiiggiisu lama ogola in la dilo qofkaa gaalka isagii baa wuxuu dilay mid ridoobay mid muslimiinta ka mid ah baa gaaloobay diintii ka baxay qofkaa diintii ka baxay ee gaaloobay ee uu dilay dimigii loo dili maayo sababtu maxay tahay dee ninkani marka horeba dee macsuumu dayma baan dhiiggiisuba hadurgu iska ahaa marka horeba in laga takhallusay hay in si kale loo xukumayo waa dhici kartaa laakiin waxa la yidhaahdo qisaas ha lagu fuliyo odhan maayo kan dhiiggiisaa macsuuma dimiga ah laakiin kanuu dilay isaga hadda labada kanaa sharaf badan waayo kan shareecadii baa ilaalisay dhiiggiisa kan dimiga ah ee gaalkaa kan ridoobayse man bedela diinahu faqtuluuh qofka diinta bedela ee gaalooba dila baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala walaa cala alabi aabba korkiina qisaasi waajib kuma aha iyo walummi hooyo toona iyo wa aabaa'ihimaa labadaa waalidkood aabbayaashood iyo wa ummahaatihimaa hooyooyinkood biqatli waladi ilmo dilkii ama waladilwaladi walad ilma ilmo uu sii dhalay dilkii qisaas ka waajibi mayso oo waataynu dee tilmaanadoo qofkan jaanigii asal waa inaanu majna caleyga u ahayn oo dee qofkii qofkan qofka dilay hadduu ama aabbihii yahay ama awowgii yahay ama hooyadii yahay ama ayeeyadii tahay waxaa weeyaan loo qisaasi maayo loo qisaasi maayo sida xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalamu aleyh ku sugan walaa biqatli man yahbutu alqisaasu fiihi walaa yajibu lqisaasku waajibi maayo biqatli man shaksi dilkii yahbutu uu sugnaanayo alqisaasu qisaas uu sugnaanayo fiihi shaksigaa dilkiisa lilwaladi ilmaha uu sugnaanayo midlu an yaqtula alaabu aabbihi inuu dilaba weeye alumma hooyadii inuu dilo waayahay oo ninkii ilmahan dhalay baa ilmaha hooyadii dila ka takhallusay waayahay markaa dee dhaxalkii hooyada yaa leh ilmihii baa la soo ma ilmihii baa yeeshay ilmahan dee yeeshayna aabbihii waa taynu tilmaano dee aabbihii dili maayo soo maha markaa orme odayga halkaa lai soo taago odayga halkaa lai soo taago aan qisaaste markaa iman mayso taasuu ka wadaado macnaha wuxuu u jeedaa yani mar haddii isagu qisaastii ilmihiisii u yeesho faracii faracii mar hadduu qisaastii yeeshay oo dee tarankiisii ay waxa weeyaan markaa noqon mayso looga qisaasi maayo loo qisaasi maayo dad kaleba dha halka hala yeesho oo mar haddii dee dad kaleba hala yeesheenoo iyagu qisaas qaadan karaabe uma aljinaayaatu alaaatu sama dabata aljinaayaatu jinaayooyinka dhibaaboohi dhibaabooyinka la geysanayay alaaatu saddex weeye khada'un mid gaf ah وcمd خطأ iyo gf yaani camdigii iyo وcamdu maxdin yaani ukaskii maaragtay badhaxdhacaa aan waxba kale ku dheehnayn sida jumhuurta qabto waa saddexdaas laba qowl kalena waa jiraan kuwa afar ka dhigaya iyo kuwa maxanku laba ku ururinaya iyo oo midaaan tawaabic الkhaطأ oo khaطأa iyo kuwa khaطأ tabac u ah oo dee qudhiisu iska soo gelaya khaطa'uni bay yidhaahdaan maala qolyaha la yidhahdo muxuu ahaa maalikiyadoo kale iyagu waxay leeyihiin waa laba uun oo in la yidhahdo khata iyo camdi qur-aanku labadaasun buu sheegay laakiin markaad axaadiia eegto axaadiia shibu camdiga waxa la yidhaahdo ama camdu khata waxaa weeye adilada ayaa sheegtay oo axaadiista xaggeeda ayaad keenaysaa sidaa darteed ba waxba baxsigeedu dhibaato badan inaanu lahayn sida raajix waxaa wey inuu saddexdaa qaybood uu qaybsamayo dilku waa saddexdaa uun markaa mid kastaba isagaa kuu sheegay wuxuu yidhi wadaabituhu aggaanu gudbana alkadau dheh falkadau gafkii mislu an yarmiya inuu gano oo kaleba weeye ilaa xaa'idin gidaar ayuu ku ganay sahman leeb oo fa yusiiba marka uu ku dhaco insaanan qofuu ku dhaco aw amase yazliqa mislu an yazliqa inuu simbiriirixdo oo soo siibto min shaahiqin meel dheer uu ka soo simbiriirixdo oo fa yaqacu u dhaco calaa insaan insaanu ku dhacoo kala wey khata maxaa la yidhahda dilka qaarkii waa gef gefkii muxuu noqonayaa qofkii meel buu beer ama gidaar meel buu liishaan buu gidaar baxbad ku tooganaya riiddii uu riday ayaa insaan baa meesha mur ka soo idho qac isagaba ku dhacda dee qofkaa muu tooganayna gidaar buu tooganaya meel yool oo hadaf oo maaragtay ku gooli baadhaya buu tooganayay qofka uma jeedin qofka ku dhacdo waa dhintay khata baa la yidhaahdaa oo qisaas iman mayse mag iyo wax kale la qabanaya amase waxaa kaloo khata ah waa meesha qaarkood tawaabic alkhata ay yidhaahdaane isagoo meel sare oo ama dee guriga dhekadiisoo kala fuushan buu simbirixdo waa soo dhacdo qof kaloo ilmo yar buu waduusha kala dhaco dam kawbay ka tiri waa ka haadi dee kas ma ahayn waa khata baa isna la yidhahdaa ama baabuurta nafteedu qofka gaadhiga iska wata unbaa dee qof ku soo boodo waa jiray a'immada qaarkood waxay fatwoonayaan oo leeyihiin baabuurka magaalooyinka dhexdiisa la eryayo ee xadkii loogu talagalay la dhaafiyey ee aanu qaban karayn qofkani aanu tasarrufkiisa yeelan karayn boqol iyo labaatan boqol iyo soddon boqol iyo afartan ku eryayaa waa camdi waa la dilaya shareecada a'immo badan baa hadda fatwooday arrintaas fatwadaasina meeshaday taalla waayo ninkaasi waa bareer dadka inuu lahaayo magaalo dhex eryaya ee aan qaban karaynin kaawa in la toogto ee maaha in la yaaba makbix waayo meeshan basharkiina waa dhex socdaa aaladdana waxbay dilaysaa in laga ilaaliyo oo laga dhowro oo tartiib u socdo baa nidaamka adduunka oo dhan loo dejiyey wixii dadkii baalkan samaystay marka magaalooyinka la dhex marayo meelaha la marayo xuduud baa loo yeehay in lagu wadi karo ninkaasi nin baree dadka inuu laayo wey waa in la toogtaa la dilaa marka la taaga marka waxa wey lakiin asalkiisu gaadhigu shilkiisu waa waa khata waxoogaa aan tilmaannay waa laga soo reeri karaa waayo marka hadday noocaa tahay waxaa leehay khata daabit buu u sheego wuxuu leeyahay wadaabituhu an yaqsida alficla walaa yaqsida ashaksa wadaabituhu khata'a daabitkiisa iyo qaacidadiisu an yaqsida waa inuu ukasto u qasto ninkii jaaniga ee wax geystay alficla ficilka waa inuu qasto walaa yaqsida ashaksa laakiin shaksiga naftiisa aanu qastin aw amase laa yaqsidahumaa labadaba inaanu qastin oo ficilka iyo iyo shaksiga toona kaa weeye waxaase khata loodhan karaa macnuhu muxuu yahay ninkan wuxuu rabaa inuu ugaadhsado ugaadh halkaa maray isagoo arka xabad buubisay markaa intuu yuu ku riday ficilkii xabadda rididdeeda waa u qastay qofun baa mur ku soo yiri meesha ka soo baxay ficilka waa u qastay laakiin shaksigaa dee may qastin oo ma jeedin ugaadhuu tooganaya khata baa la yidhahda ama labadaba ma qasdinoo ficil inuu sameeyena uma qasdin cid inuu ku sameeyena uma qasdin waa tusaalihii dambe oo meel buu ka soo dhacay ama isagoo hurdaa ayuu galgashay galgalashadii buu ilmo yari wuxuu ama qof iskaba tacbaana oo itaaba uun meel iska rabayba ayuu ku galgasho oo kow bay ka tihi qofka dee ficilna uma qasdin waxaa la yidhaha maaragtay shaksina uma qasdin marka kaana khaa baa la yidhahdaa khaa baa la yidhahdaa wacamdu اlkhada'i an yaqsida aljinaayata kaas waa noocii kood nooca labaad muxuu yahay wacamdulkhada'i khada'iyo gafka camdigiisu an yaqsida inuu qasdo weeye qofkii jaaniga ah wax geystay aljinaayata dhibaabihii waa inuu qasdo bimaa shay uu ula qasdo laa yaqtulu aan dilin haaliban sida haalibka ah aalaaba aan dilin mila an yadribahu waa inuu garaacaba shaksigii bicasal ulmuu ku garaacay ushaasoo khafiifatin ul fuud ah fii hayri maqtalin meel yani maaragta loo dhinto kayrkeed ayuu kaga dhuftay iyo wanaxwa daalika wixii kuula mid ah kaas baa camdukhadaa la yidhahdaa waa shibu camdi baa la yidhaha meesha camdina waa jira oo kas wax ah haddana camdigii oo khaas ahoo maaragtay baraxdaa noqon maayo ninkii wuxuu sameeyey maala waa macallinkii ardayga edbinayey ul yar buu wataa oo xawr ah muxuu noqonayaa markaa camdi maaha waayo ficilka ha loo qasdabe oo jinayadan hau qastee waxa lala aaday wax loo dhinta maaha ul yar bay ahayd wax loo dhinta maaha isaguna ma qastinba qofka inuu dilo laakiin wuxuu u qastay inuu garaaco oo ficilka waa u qastay kaa waxaa la yaha shibu camdi baa la yidhahdaa oo qisaas ka waajibi maysee diyo maaragtay adag ayaa ka waajibaysa waaya waalcamdu camdiga iyo kasku an yaqsida inuu qasdo weeye aljinaayata jinaayada shaygan dhibaabaha kawa inuu qasdo bima shayna uula qastay yaqtulu dila haaliban sida haalibka ah sawaaun kaana sawaaun waxaasi man kaana ahaaya waxa uu ku dilay mufaqaran shay culays wax ku dilay ahaaya aw amase muxadadan shay maxaan ku lay aflahoo af wax ku dilaba ahaaya farqi ma kala leh camdi waxaa la yidhaahdaa ninkan ninkan inuu dilo ayuu ku talagashan yahay falka inuu geysto waxyaabaha uu la aaday waxaa ka mid a waxaanu u isticmaalayba wax loo dhinto ah oo shay culus ama shay afleh toorray buu qaado oo qalafku ku tiiye baydhuu ka geshi koobay ka tidhi waa la dilaya waa camdi irbad yar iyo wax yaroo af weyn maaragtay aan aadba xoog badnayn ayuu meel halista kaga daabay meel halis ka geliya meel adag maaragtay ama isha meel adag khataro loo dhiman karo saas bay noqonaysa waxaa weeyaan dhagax weyn buu qaadoo madaxuu kaga bashaafiyey koobay ka tigi waa la dilaya qisadii yahuudigii ninkii yahuudiga ahaa ee gabadha dilay laba dhagax intu isu barkeeyu madax ka bashaafiyey kaasi kow ka tigi markii dambe way sheegtay oo isna uu qirtay isna si baa loo dilay halkaa cunuu ku dhego waa sirriye jig cunahaasu la dego jig la yidhi suu cunaa u hayay u tirinayey buwa suuxay oo xagga u dhacdo hawo bay ka tidhi waa la dilaya waa qisaas afkaasuu qabtado suu afkaa u hayey ayuuba suuxado xagga u dhacay hawo bay ka tidhi waa la dilaya labada xiniyood buu qabto isu maroojinayey ayayba kaw ka tidhi waa la dilaya waa qisaas wey waxaas o dhan waayo waa waa falkaa u geystay waa fal dilah ibnu taymiya fataawadiisa mujalladka afar iyo soddonaad safxadda boqol afar iyo afartan laba nin oo dagaalamay oo midba ka kale cunaha ku dhegay ayaa la su'aalay markaasaa mid baa dhacay oo dhintay maxaa xaalku noqonaya jumhuur ahlicilm waxay qabtaa u leeyihi ninkaasi la qisaasayo la dilayo waayo halkaa uu qabtay cunuu ku dhegay dee ha isku dhegeenbe maradi taadi aad kaga takhallustay waxaa weeye dil waa dishay kasna waad u dishay waa la dilaya jeel buu ku riday oo cunadiibuu ka joojiyey ba naftu ka baxay ama sharaabkii cabitaanka u diiday sidibuu ku dhintay in markaa qofka haddii cunada laga hayo u dhiman karo ama biyaha u dhiman karo sababtaa buu u dhintay waa la dilaya oo qofkan hadduu mutasabib yahay wuxuu geystay sideedaba qaacida caamka ah almutasabibu kalmubaashiri fi damaan masaa'ilka muhimka qawaacidda muhimka ka mid tahay qofkan wuxuu sababay waxa weeye damaanaqaadka waa kuula mid damaanaqaadka waa kuula mid waxaad usaabtaada kula timi waad ummad u geysatay dhibkaad keentay wixii ka ratimay adaa mas-uulka ah sharcada waayo ninka wuxuu siiyey maalan sun buu cabsiiyey ama raashinka ha ugu daro ama afkaba ha u geliye ama ha ku qulaamiyo waa waa dil waa la dilaya sixir buu u adeegsaday oo uu ku dilay waa la dilaya waxaa rabaa inay caddaato un waddadii sharciga ku caddaato laakiin hadday caddaato ninka ninkan uu sixir u geystay isaguba qirtooy alaabtaasaan farsameeyey saa iyo saas baan idhi saasna maaragtay marka khubaaradiisi kale suxaaradii la waraystay ama isaga de caddeeyey in loo dhinto khalaas kan waa laga sinay isagana waa la dilaya waxaasoo dhan camdi bay noqonayaan waaya wuxuu yidhi wala fain kaanat iljinaayatu jinaayada iyo dhibaabadu hadduu yahay camdan kas hadduu yahay calaa nafsin waaqicatan xaalay tahay mid ku dhacday jinaayata calaa nafsin naf mid ku dhacday ay tahay aw amase alraafi cala atraafi arafya mid ku dhacday ay tahay araaf araf waxaa la yidhahdaa maa lahu xaddun yantahi ilayhi shayga xadu ku dhammaadayna baa araf la yidhahdaa xubnaha jibka qofka bani aadamkaa araf waxaa la yidhaahdaa wixii meeluu ku dhammaada leh sida dhegta sida isha sida gacanta sida lugta waxaasoo dhan atraaf baa la yidhahdaa marka waxa weeyaan camdigaasi amaa ku dhaco naf ama atraafa ku dhacee waxa weeyaan wajaba alqisaasu wajaba waxaa waajibaya yani qofkii jaaniga ee dhibka geystay waxaa ku waajibaya alqisaasu qisaas baa ku waajibaysa qisaas baa ku waajibaysa marka halkan wuxuu ka hadlayaa siyaabaha haddii ay daraf tahay bal qofka dilkiisa la garaya atraafta sidee bay qisaastu u waajibaysaa oo wuxuu yidhi fayajibu waajibaya qisaasti fil acdaa'i xubnihii xaysu meel bay waajibaysa amkana uu suuragal yahay oo qisaasti meeshii suuragal uu ka yahay ayuu waajibaya min hayri xayfin jawr la'aan qayrkeedna ay ku suuragal tahay oo muxuu noqonayaa waa xubin kasta oo mifsal meel uga kala baxa leh waa suuragal ama meel laga gooye leh isagaa kuusii caddaynaya xubnaha suuragal ay tahay qisaastu inay ka dhacdo mar haddii ay suuragal tahay iyadoo aan jawr oo qofkan laga jaraya aan loo geysan dulmi kii hore wixii laga jarayna aan maaragtay laga nuqsaamin mar hadday suuragal tahay waxaa weeye hadday doonto daraf bayaanay noqonne waa waajib in laysu qisaaso wadaalika tusaaluhu muxuu yahay meelaha suuragalka ah ee aanay imanaynin wax la yhahdo xayf iyo maaragtay jawraanu imanan kala cayni ishii oo kaleba weeye waljafni baalkii isha weeye oo khitaa ulcayn wa maarini ilanfi sanka intiisa jilicsan weeye wahuwa isagu maa laana minhu uu sii macneeyey intiisa jilicsan weeye sanka waaluduni dhegti weeye kaluduni oo kaleba weeye wasinni iligii oo kale weeye wallisaani carabkii iyo washafati bishintii iyo walyadi gacantii iyo warijli lugtii iyo walasaabici farihii iyo walanaamilu xubnaha faraha iyo wadakari xubinkii laboodiga ninka xubinkiisii taranka waluntayeyni labadii xiniyood walfarji haweenayda farjigeeda oo markaa waxaa loo jeedaa yani bishmaha farjiga bishmihiis oo markaa dee la jarjaro baa loo jeeda iyo wanaxwa daalika waxay kuula mid a bishardi almumaahalati isugu dhignaanta shardigeed xaalu qisaaskaasi markaa ku sugan yahay inay markaa isu dhigmayaan wix oo taa macnaheedu wuxuu ujeedaa meelaha suuragalkaa hadhow haddii qofka qof u geysta in laga qisaas karo nin baa qof ishii ka soo tuuray ishi baa laga tuuraya haddii aanu ishayda ha laga soo saaro waa loo saaraya oo maaha sheekadu marka hore bay noqotay ishu mise weeye kontonkii alla keeno ma jira anugu ishay ishaasaa laga saar ishaydii baan rabaa ishaas xaggee ahayd mamaasaa la doonay midigta biyaha ka soo tuura laga tuuraya waayahay waxaa weeye maaragtay baalka isha oo dee dahaarka isha ama makoosu ama kasaruha kaasaa laga jara laga jaraysa waa laga jaraya sanka intiisa jilicsan waa laga tuuraya ha laga tuura weli anu ma rabo magii waxaa sheegaysaane ha loo soo jaro waa loo jaraya dhegtaasaa laga jaray waa tee midig baa mise waa bidic midigta midigtaa laga jaro waa laga jaraya xag baa laga sinaya waka ilig baa laga jaray iligu muxuu ahaa dhool bay ahayd mfool bay ahayd kiiskaa la eego kuu ka saaray si baa laga saaray waa waa aynka bishintii bishinta sare meel waa toose toosuu ka jaray iyadii baa laga jaraya qisaas waa caynka macnihi qofku qofkan wuxuu u geystay in loo geysto sharciga meelahaasoo dhan gacanta lugta asaabicda faraha fartaasu jaray iyadii baa la jaraya anaamiishu waa xubnaha faraha marka lasii qaadqaado oo fartiiba waxay leedahay saddex unmoo saddex xubnood bay leedahay farta murdisadaa xubinteeda horuu jaray xaf baa intaas laga jaraya qaf laga siinaya waa caynkaa macnuhu dakarkiibuu ka gooyey waa laga jaraya dakarkii labadii xinood buu ka jaray labadii baa laga jaraya isagana macnuhu saas oo dee cadaaladda caynkaas maaalana meesha waa la shardiyayaado inay isu dhigmaan oo markaa dee ay noqoto xiin midig buu ka saaray ta bidix laga saari maayo midig baa isna looga saaray waa saasoo kale waaya wuu kuu sii macnaynayaadoo isagoo mumaasaladaay sii kaxee falaa tuukhadu yamiinun falaa tuukhadu la qaban maayo yamiinu midig biyasaarin bidix loo qaban maayo oo gacan midig hadduu jaray gacan bidix loo jari maayo oo lug midig hadduu jaray lug bidix loo jari maayo kala duwan yihin oo sanka dulkiisa dulka midigta hadduu jaray ka bidixda loo jari maayo oo isha midig hadduu jaray ta bidixda loo jari maayo marka mamaasalada waxaa la rabaa inay isku mid yihiin tuu gooyeen la saaro walaa aclaa walaa tuuqadu loo qaban maayo waxaa weeye aclaa mid sarraysana biasfala mid hoosaysa loo qaban maayo iyago bilcagsi cagsigeeda oo baalka sare iyo ka hoose ka hoose hadduu jaray ka sare loo jari maayo oo kala duwan yihin anmurada hadduu xagga sare ka jaray xagga hoose ee jirida laga goyn maayo ama dhexda lagaga dhufan maayo ama farti mid ahayn laga jari maayo macnuhu waa un taasoo kale iyo cagsigeeda walaa saxiixun biashalla walaa yuukhadu loo qaban maayo saxiixun mid fayowna biashalla mid engegan oo tii shaalu ku dhacay marka iyadoo aan bas iyo qabdi toona samaynayn engegtay loo jari maayo oo dee mamaasaladii markaa meesha iman mayso yaa ninkan gacanta laga jaray gacan engegan bay ahayd kana gacantiisu waafiyooda waa shaqaynaysaa midna naa waa iska mayd bay ahayd dee loo jari maayo waaya walaa qisaasa fii cadmin walaa qisaasa qisaasi kuma sugnaanin fii cadmin fii kasri cadmin laf jabinteedna qisaasi kuma sugna oo ninkii hadduu laf ka jebiyey halkaa laftii gacanta halkaas maaragtay dhudhuga ayuu ka jabshay ama bawdada laftii ku jirta ayuu ka jabshay la odhan maayo ha loo qisasho la jabsho waayo waxaan iman karayn mumaasala iyo cadli baan la gaari karayn haddaad teetanna waan jebina waxaa laga yaabaa inay sii talowdo meel kala gaadho marka wixii noocaas ah qisaas ma laha falow qaaca hadduu gooyo ayliyada gacantii hadduu gooyo min wasadi diraaci udhunka bartamihiisa hadduu gacan ka gooyo uqtusa waa laga goosanaya meel kafti kafka iyo baabacada ayaa laga goosanaya intaa hore wa filbaaqi intaa soo hadhayna xukuumatun baa ku sugnaatay qiyaas markaa faqaadigoona maxaa intaa hadhay waa mise qiiminaysa ninkii halkaa gacanta udhunka halkiisaasu ka gooye cidtaasu ka jaray kow ul aniga halay qisaaso ninkan gacantayda sooma goynaa gacantaydii baan doonaya halkaa deeragama jari karee waxaad yeeshaa intaad jaradayd ee shanta faradiiba calaa casharta baad xafir la sii taasaynu hubnaaye maxaa hadhay intaas zakaa midna soomaha waa lagu qiimaynaya intaas baa loo qiimaynaya waxaa loona intaana qiimaheeda wadaadow bal ee kitaabkaaga oo intaa maxaad ku haysaa shareecadii baa loo eegaya intaana qiimaheeda waa xukuumo ee muqadara maa wax go-aan ma lahayn waa loo qiimaynaya intaana xaf baa laga sin laga tuuraya saas cadliga wayuqtasu yani waa loo qisaasaa lilunsaa tii dhadigayna min adakari laboodigi oo ninkii hadduu haweenaydii dirana ninkii labkaa waa la dilaya bukhaari wuxuu u baabaystay baabu qisaasi bayna alrijaali waannisaai fi ljaraaxaat cumar wuxuu leeyay tuqaadu almar'atu min alrajul fii kulli camdin yablugu nafsuhu famaa duunaha min aljaraxa wax kastoo camdi oo uu ninna qof dumara ku sameeya u dilo waa loo dilaya wixii nafta sokeeyana waa loo qisaasaya ay saasa marka qowlka saa raajixa ah walitifli ilmihii yarana waa loo qisaasaya meel kabiiri kii weyna waa loo qisaasaya nin weyne hadduu ilmo yaroo shanjira dilo oo uu ka soo dilo waa loo dilaya walilwadiici kii hooseeyey oo xoogaa la yar liidayey min ashariifi kii sharafta badnaa ee markaa la sharfayey waa loo qisaasaya fi nafsi iyo walacdaa nafta naftiisana waa loo dilayaa hadduu xuun wax u geystayna waa loo waxaynay waa loo jaray ee loo odhanaya kani qolyahaas iyagu waa yar nasab dhiman baa la yidhaahdaa qoladana waa qole maaragtay magac fiican oo laandheere la yidhaahdo shakadaas mataqaan diintu qofkaa muslimka ee uu dilay ama ninkani waa nin maaragtay wasiira ama waa nin madaxa ama waa nin maxaan ku dhahdaa jaamiciya oo shahaadad waaweyn haysa kana waa nin iska reer baadiya shakaas meesha ma taala naftii muslima naftii muslimee disha waxa weeye waa la isu dilayaa wixii qoomee la isgaarsiiyey waa la isu qisaasaya في النفس والأعضاء انتهى كتب الله سبحانه يجوز أن يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه ولا يجوز مبنانا أن يستوفي إنه أفسده وكي يعني قصاص لها القصاص قصاص إنه أفسده مبنانا إلا بحضرة السلطان إنك سلطان كجوجتان كسمويانا ومثل نائبه نائب كيسه meeshii inuu naa'ibkii joogo ama sulطaankii madaxweyne uu joogo baa la shardinaya fain kaana hadduu yahay man axad lahu uu sugan yahay alqisaasu qisaasta uu sugan yahay yuxsinuhu mid qisaasta wanaajinaya oo si fiican maaragtay u gudanaya uu yahay makanahu sulطaankii wuu makaniyaa gacanta u geliyaa minhu qisaastii gacanta u geliyaa wa ilaa haddii kale oo aanu oofsan karaynin umira waa la amraa bitawkiil wakaalasho ayaa la amraa halkan wuxuu ka gelayaa waxa la yidhahdo shuruud ulistiifaa oofsashada qofkii marka uu qisaastii oofsanayo ciddii uu dhiigga ku lahaa uu dhiigga ka gudanayo amase ciddii gacan goysay ee xubin al goysay uu rabo inuu oofsado oo ka goosto shuruuddii looga baahnaa warka ka hadlaya shuruuddaa waxaa ka mid ah horta qofkaa mudanaya waxaa la yidhaahdo dhiiggaasi qofkaasi waa inuu horta mukallaf yahay waa shardi oo hadduu ilmo yar yahay qofkaa dhiigga leh ee qofkan la dilay dhiiggiisa leh hadduu ilmo yar yahay ama qof waalan uu yahay waxay leeyihiin oofsan maayo hadda ee waa qofkii dhiigga lagu lahay wax dilay baa la xidhayaa xataa yabluga asabiyu wayacqila almajnuunu ilaa uu ka dhinto ka gaadho buluuq ilmihii yaraa ama kii waalla uu ka miiraabo hadday suuragal noqoto waana masale khilaafiya oo maalikiyada iyo xanafiyada iyo fuqahada xanaabila qaarkood waxay leeyihiin waxba in ilmihii yaraa qaan gaadho in loo sugo ama qofkii qof u ahaa ilmaha yar qofka weligiisa ah siiba haddii uu jiro dad walaalihiisoo qaangaadha oo dhiiggan la leh ile dhiiggu siisaba waa dhaxal qofkaa la dilay waxaa arka ma taliyo reer waxa layaha shaqa kuma leh laakiin waxaa qofkaa la dilay dhiiggiisa waxaa leh dadkii dhaxalka lahaa dhaxalka say u kala leeyihiin bay taladan u wada leeyihiin haddii markaa uu jira bay leeyihin qolyahaasi a'immada ka mid ahay xanafiyada oo kale iyo qof weligiisa ahi oo ama dee kuwii dee maarata dhaxalka la lahaaba ah iyaga ayaa arrintii maamulayo xilkii leh waxba in loo sugo qaangaadhnimadiia sax maaha aduu laba arrimoodba ka ilaalinayaan mid waxay leeyihin horta xuquuqdani waa xuquuq qof maaragtay qaasir ahoo aan taladii lahayn oo awood lahayn xaqiisii weeye mar haddee caynkaato xuquuqdiisi aanu ka tala bixin karaynin waxa weeyaan ciddii weliga u ahayd ee hawshiisa maamulaysay ayaa tanna maamulaysa oo dee maslaxadunbaa la eegaya ilmahan haddaba intuu joogo qof baa hawshiisa maamulaya noloshiisa xilkiisoo dhan qof baa haya dadka noocaasa ayaa maslaxaana ugu tasarufaya oo taladiisii leh waxay kaloo deliishanayaan oo qodobka labaad ah xasan bnu ali alxasan bnu cali radia allahu canhu isaga ayaa wuxuu qisaastay cabdiraxmaan ibn muljim markuu aabbihii cali bn abi aalib uu dilay ninkaasi oo carruur yareer waxay dhaleen ay joogeen qisaastii ninkaasaa fuliyey oo xukunkii ku riday adugu qaarkood aimada waa ka jawaabayaanoo ninkani gaal buu ahaado muxaarib buu ahaado waxaa weeyaan markaa xukmulxaraabana dawladdiiya baa iska lahaydoo meelo kale baa rag maaragtay ku tuureen laakiin kolley wejkaa daliishka waa jiraa baxigeedana waxaa si fiican uga hadlay oo masaa'ilkan loogu noqonaya adwaaulbayaanka tafsiirka maxamed alamin ashamdiid uu leeyahay mujalladka saddexaad markuu fasirayo waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwalihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli warkaasuu furuuc badan keenaya safxada an boqol todoby afartan wx ka dambeeya masalada inay u badan tahay ibnu taymiya qudhiisu fataawada wuxuu ku sheegay mujalladka afariy soddonaad faida اtafaqa alkibaaru min alwarasa calىa qatlihim falahum dalika cinda akar اculamaa ka abi xaniifa wamalik ilى akhiri hadday dadka dhexalka la lahaa ilmahan yar dadka dhexalka la lahaa hadday isku waafaqaan qofka in la qisaaso waa la qisaasaya say culimada u badan tahay marka masaladaas waa caynkaa siba innaga hadda duruufta jirtana waa laga yaabaa inaan suuragelinba in shuruudii loo dhigay oo xabiskii iyo ilaalintiisii iyo xidhiddii iyo muddadaas oo hawl badan dee looga baahanayo inaana markaa mutawafirba ahayn waxaa kaloo shuruudda ka mida qofkan xaqa obsanaya inay dadkii xaqan lahaa ay dhammaantood isku waafaqaan inay diloodaan dadkii dhaxalka lahaa oo haddii mid ka midi cafiyo sida kitaabka way inoogu iman doonta waxaa weeyaan qisaastii way dhacday shan baa dhaxal kale mid baa wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa magti inaan qaato qaybtayda dilina maayo inta kalena waxaa weye xaqu yeelan maayo marka ydhan waan qisaasayna waxaa kaloo shuruudda ka mida in laga aamin yahay inaanay cid kale u gudbaynin marka la oofsanayo oo qofka marka qisaasta lagu fulinayo waa inaanay tacaddi keenin iyo cid kale inay ku xadgudubto oo qofkii haddii haweenay tahay qofta wax dishay uurna ay leedahay waxa weye uurkaasaa la badbaadinaya la qisaasi maayo ilaa ay uurka ka dhigto oo xadiidkii baa dee u daliila haweenaydii qaamidyadii ahayd reer asdi oo rasuulka ku tiri rasuulka ilaahay markay zinadu ka dhacday tahirnii wayaxaka irjicii waاstakfirii watuubi ila اllahi waa ki rasuulku lahaa toobadkeeno iska dhaaf waxaad ku hadlaysa wakaa aduu hadalki wuxuu socdaba inay uur leedahay bay sheegtay marka wuxuu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh xataa tadacii maa fii baطnaki ilaa aad dhigto wixii calooshaada ku jira marka ilmihii dhigtay weliba caana naas ku nuujisay oo dambarka hore uu dhamo oo uu ka maarmo oo sida kitaabku tilmaami doono caano kale qof kale caane ku maarmo markaas unbaa qisaastii lagu fulinaya waliba qof ansaarta ka mid ayaa xil qaaday ilmihii markay keentay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraan aayad bay ahayd oo ilmaha waa la badbaadinaya haddii aanay qisaas ahayn ay tahay xubin ama jiraaxa iyo wax la mida iyana dee mumaasala ayaa la shartinaya fi lismi waalmawdic oo meesha iyo magaca iyo wuxuu inay isku mid yihiin asinu bisin alcaynu bilcayn waa kii alla yidhi subxaana wa tacaala shuruuddaa waxaa ka mid a oo halkan uu inoo dhigtay ninkii suldaanka ah oo madaxweyne ay u jiraan haddii suldaan halka laga cabiro ama naa'ibkiisa ama wixii qudaadahaa ee baabka way soo wada gelayaan goobta inay joogaan meesha lagu fulinayo baa a'immada qaarkood sharti ka dhigeen laakiin shaaficiyadu iyagu waxay leeyihin waa sunne xuduurkaasi ee maaha waajib xadiidkii waa ibnu xujr bayna deliishanayaanoo inaanay waajib ahayn oo isagoo rasuulka la fadhiya ayaa jaa'ahu rajulun yaquudu aakhara biniscatin mid jiidaya oo timaaya nin ayuu keenay markaasuu yidhi rasuulka ilaahadow haadaa qatar akhi kani waalkay ku dilay markaasuu yidhi weli wuxuu yidhi haddii aanu qilanna markhaatiyal baan ku soo oogaya war ma adigaa dilay haado anigaa dilay buu yidhi oo masee u dishay kuntu ana wa huwa natakhabatu min shajarati geed baanu garaacanaynay oo maaragtay caleeni wax ka soo ka daadsanaynay markaasuu i caayay wuhi fasabanii faaqdabanii fadarabtu bilfaas calaa qarni oo iga cadhaysiiyo faas baan qaatoo halkaa madaxan ku dhuftay buuhi saasaan ku dilay buuhi aduu hadalkii marka dambe rasuulku ninkiibu gacanta u geliyey oo yidhi maaragtay duunaka saaxibaka qabso saaxiibka marka waxay ka deliishanaya le ninkii isagaa la tegey ninkiisio meeshuu qabsa oo kaxaysa uu yidhi wax naa'ibahoo maaragtay rasuulka wakiilka oo bal se loo oofinayo la soco iyo taasina ma jiro marka waa iska sunne adugu halkaa waxaa markaa habboon qofkan mar haddii lagu leeyahay qisaas badan baa laga yaaba de qofkan fulinaya qudhuf qisaasta fulinaya waxaa rabaa inuu si sharcigeed wax u fuliyo ile horta qofkan dhiigga leh ee xaqa leh baa dilaya qofka kale marka isagu siuu markaa xaqiisidii la raba u fuliya sharci ahaan qofkan dhimanaya qofkii la dilaya xuquuqdiisii iyo waxa lagu leeyahay qulis wax loo weydiiyo meesha ay maxkamaddii sharciga ahayd ay joogto ayaa muhim ah haddiise maxkamadii aanay jirin meelaha qaarkood adilladu waxay tilmaamaysaa yacni qadaayaadku way kala duwan yihiinoo qaaraan hadda qaadi waxa u baahnayn iyo maxkamad toona baa jiraya oo imaam albukhaariba wuxuu u baabaystay kitaabkiisa baabu man akhada xaqahu aw ikhtasa duuna duuna sulطaani wuxuu baabiyey ninkii xaqiisii qaatay ee qisaastii oofsaday isagoo aan suldaankii meesha joogin wuxuuna ka yidhi xadiidkii rasuulku yidhi haddii midkiin uu qof gurigiisa meel ka soo eego ka daawado isagoo aan u idnin oo markaad finiin isha u kaga dhufto oo faqacat caynahu maa kaana calayka min junaaxin wax dembi korkaagama saara ishaad ka soo tuurto taasoo kale iyo waxaa weeyaan hadda wax fatwe iyo maxkamadii wax u baahan maaha waayo waa dafcu caduw saa'il waa nin saa'iloo horroog soo weeraray laakiin masaladu hadday tahay qisaas iyo xuduud axkaamta noocaasa waxaa culimmadu ay leeyihiin waa in maaragtay maxkamad iyo dad goobjoogayaalaho meeshii maaragtay xaggii dawladdii ka socday iyo inay joogaan baa la doonaya ibnu bataal oo kale markuu xadiidka sou soo naqlinaya xaafis ibnu xajar wuxuu leeyahy ittafaqa a'immatu اlfatwa calى annahu laa yajuusu liaxadi an yakhtasa min xaqihi duuna sulطaan yacni a'immada waxay isku waafaqsan tahay fatwadu inaanay bannaanayn qof inuu qof yani ka qaato xaqiisa qisaasta iyadoo aan wax markaa madaxdii xilka lahayd aanay joogin wuxuu kaloo xaafid ibnu xajar soo guurinaya laa yanbagii liaxadin an yuqiima shayئa min alxuduudi duuna sulطaan إila ana lلrajuli an yaquuma xadda الzina calى xaqihi ninna inuu qof kale xuduud ku oofiyo xaquma laha addoonkii uun zinaystay ee ninkii sayidkiisa uu ku oofinaya mooyaane marka arrintu xuduudda waxay leeyihin maala ibnu taymiya o kale haddii lagu sii daayo dadka oo qofba leeyahay qofkaad wax kule ka gooso ama qofkii munkar sameeyey maaragtay ku fuli fawdo aan la mahadin baa ka soo baxaysa marka waxay u baahan tahay fulinteedu in shawko iyo dad maaragtay awood leh oo arrintan fulinaya in la hela waa daruuri haddii taa la waayo iyada qudheeda aimadu waxay leeyihin dee ninkii hadduuba ku tala xumo oo ninkii xaqiisa ninkii aabbihii dilay uu dilo in hadhowto la tacsiiro lee gacandhaaf baad samaysay oo ciddii xilka lebaad xilka ka qaaday mooyaane laakiin dembi looma haysto dembi looma haysto mar haddii uu sidii sharciga ahayd uu u mariyey waxyaabaha almuhimka in la ilaaliyo u baahanna qofku marka uu waxyaaba inta badan la ilaalinayo waxaa ka mid a inaan fawda imana ummaddii markaa ninba ninkuu doona aanu dilayn isla markaa kayfiyada wax loo fulinayana qofkaan xaq lagu leeyahay sida sharcigan looga oofsado oo dad sharciga garanaya goobta ay joogaan saa darteed ba waxay leeyihiin asalka waxaa ah qofka qof dilay marka laga oofsanayo qisaasta waxaa asal la ilaalinayaa siduu wax u dilay in loo dilaba asal ah si mumaahaladii iyo musaawaagii xaddigu u dhaco qofkaan qofkan dhagax buu madaxa kaga bashaaqiyey isna dhagax baa lagu dilaya qofkaan qofkan xabad buu ku dhuftay isna xabad baa lagu dhufanaya wuxuu ku dilay baa loo dilaya haddii aan looga baqayn tacdiil ziyaada inuu la yimaado marka laga oofsanayo oo faman ictadaa calaykum faاctaduu calayh bimil ma اctadaa calaykum aayaddaas baa u daliila iyo wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum marka qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan waxa weeyaan qofkan wuxuu ku dilay baa lagu dilayaa haddii taa laga soo gudbo waxaa la samaynayaa sida ugu fiican oo nafta si hawl yar looga saari karo oo maalan seef oo kale af weyn insaa mar keliya qoorta laga gooya hal mar oo keliya ama rasaas xoog badan mar keliya intaas lagu fura si naftu mar keliya uga dhacdo saasaa la doonaya waxaan bannaanayn waxa la yidhahdo muslada in mar cad la gooyo qayb la jaro ma bannaana oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi buu ka hadlay dilka kayfiyadda wax loo fulinayo oo wuxuu leeyahay idaa dabaxtum faaxsinu dibxata waidaa qataltum faaxsinu lqitlata hadday wax gowracaysaan si fiican waxu gowraca oo middi afla oo neefkii xoolaha markaa qalaysaan haddaa wax dilaysaanna waxa weeye gowraca iyo diliinku waa kala duwan yihiin haddaa wax dilaysaanna faaxsinu qitlata dilka wanaajiya oo sida u fiican baa la rabaa qofka nafta in laga qabto googoyn iyo in la sirriyo iyo waxyaabahaas ma bannaan oo falaa yusrif fi lqatli baa ilaaha yidhi oo markaa israafka qatliga waxaa ka mida qofki in marba xumin la goosto waxaa ka mida sida waxyaabahan hadda internetka ay kusoo ka muujiyaan ee qof la iska biraynaysa neef adhiya qararacdaas weli waxaad arkaysaa kuwa qur-aan ku dul akhriyaya oo midida ku birayn lahaayeenna ku walcinaya isaga dushiisa waxyaabaha munkarka ka mid tahay oo aan shareecada ilahay ku jirin qofkan haddii la qisaasayo waa xaq noqda inay qisaasaan oo sharciga u yeesheen dadka waxaa samaynaya waxaa weeyaan inay ilaaliyaan sidii shareecadu ay dhigtay oo waxaa weeyaan in si u wanaagsan qofkan loo dilo ayaa loo baahan yahay marka waxaa weeyaan arrimahaasoo dhan baa la ilaalinaya marka la leeyahay goobtaa suldaan ha joogo ama caynkaas ha joogo waxaa weye macnahaasaa la ilaalinaya wailaa umira bitawkiilna macnahaasa ku socotaa haddii kale waxaa la farayaa inuu cid kale haddaanu isagu si fiican u oofsan karaynin inuu xil saarto waxaa la yidhaahdo cid kale u wakiisho ayaa laga doonaya wain kaana alqisaasu liinayn wain kaana hadduu yahay alqisaasu qisaastii liinayni laba hadduu u sugan yahay lam yajuuz ma bannaana liaxadihimaa midkoodu ma bannaana an yanfarida bihi inuu la keliyoobo maalan qofkan laba ninoo walaalaa oo aabbahood la dilay oo labadoodu marka ay qisaastii leeyihiin waxaa weeyaan midkood inuu iskala keliyoobo isagu yidhaha inaad dilaya oo isagoon kii kale la tashan arrintaasi sax maaha oo dee lisnayn marka la cabiray hadday ka badan yihiin waa sidoo kale hadday saddex yihiin hadday afar yihiin mid inuu la keliyoobo lama ogola waayo xaqii kale ayuu luminayaa hadduu mid iskala keliyoobo fain tashaaxaa hadday murmaan fii manaxati hadday ku murmaan yastawfiyi oofsanaya fii manax hadday ku murmaan yastawfiyi oofsanaya oo markaa dee qisaastii gudanaya unqurica waa loo qori tuuraa baynahumaa dhexdooda ayaa loo qori tuuraa oo haddii nin weliba yahay anaa gacanteeda ku dilaya ninkii tashafi iyo urbogsi baan meesha imanayna anigu weynaan dilaa gacantaydaan ku dilaya maya gacantaydaan ku dilaya labaduna waa walaa labaduna xaqa way wada leeyihiin maxaa la samaynaya waa loo qori tuuraya kolba kii uu soo baxo ayaa la aduu ku dhaqaaq walaa yuqtasu yani lama qisaasto min xaamilin mid uur leh qisaas laguma fuliyo xataa tadaca ilaa ay uurka dhigto oo wayastaqniya alwaladu ilmuhuna uu maarmo bilabani hayrihaa yacni kayrkeed caanaheeda ay ku maaranto waa xadiidkiisa waynagii soo sheegnay waxaa weeyaan haddii haweenaydii ay uur leedahay cidna ay dishay amase ay xadba ku jirto sinaysatay oo shareecadii iyadoo markaa xaasna ah ama xaas soo martay waxaa weeyaan sharcigii wuxuu ilaalinayaa qofka uurka ku jira la badbaadinaya saas darteed waxaa weeyaan la qisaasan maa ilaa uurka dhigto ilmihii yaraana uu ka maarmo iyadoo cid kale caana kaga maarmo oo cid kaloo markaa nuujisa loo helo waxaa weeyaan lama dili karo waman qaaca alyadda waman